kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo ala oo kale aad ka baqashaan laanta afka soomaaliga v o a axad kasta toddobaadkan haddii eebaha awoodda la yidhaahdo waxaanu ku soo qaadanaynaa caqabadaha hortaagan afka soomaaliga sidii aad toddobaadka hore ku maqlayseenna barnaamijkeennu waa qaybo taxana ah oo aanu toddobaadka dambena ku soo qaadanayno xalka caqabadaha aanu toddobaadkan idiin soo bandhigi doono barnaamijka toddobaadkan waxaa igala qaybgelaya qoraa weriye ruugcaddaa maxamed baashe xaaji xasan oo ku sugan magaalada halgeysa maxamed waxa uu qoray buugaag dhowra oo ay ka mid yihiin buugga halkahaleel ee uu ka qoray abwaan maxamed ibraahim warsame hadraawi waxaa kale oo uu qoray hal aan tabayey oo uu ka qoray allaha u naxariistee xaaji aadan afqalooc oo abwaan aad u weyn oo soomaalidu ay wada taqaano ahaa guri waa haween waa buug uu ka qoray doorka ay haweenku ku leeyihiin nolosha soomaalida afka hooyo waa hodanna waa buug uu kaga hadlayay afka soomaaliga iyo hodantinimadiisa sidoo kale maxamed baashe xaaji xasan waxa uu muddo afartameeye ah ku dhex jiraa warbaahinta soomaalida waxaana haatan uu agaasimo ka yahay tv-ga madaxa bannaan ee star oo xaruntiisi ay tahay magaalada hargeysa maxamed kusoo dhowow barnaamijka v o a khaasatan wicitaanka dhegaystaha waad mahadsan tahay jaamaca buulle jaamaca waanan dhowahay ugu horrayntiiba waxaanu toos u aadaynaa mawduuceenna oo ah waa maxay caqabadaha afka soomaaliga hortaagan wakhtigan xaadirka ah dabcan muddaad wax ka qoraysay af soomaaliga laftirkiisa ayaad buug ka qortay waxaad bugaag badan oo kalena waad qortay saxaafadda soomaalidana waad ku soo jirtay waadna u dhug leedahay inoo bilow adigoo qodob qodob u dul istaagaya
waa tahay waan salaamayaa inta inala wadaagaysa barnaamijkan caqabaadka faraha badan ee ummadda soomaalida haysta guud ahaan dhinaca siyaasadda dhaqaalaha iyo jiritaankoodaba kama tagana kuwa afkoodana hortaagan afku waa aalad kolba la jaan qaada horumarka ama dib u dhaca ummadda afkaasi ku hadasha haddii aynu soo qaadano dhibaatooyinka ama mashaakilka ama hadimooyinka ugu waaweyn ee qarnigii tega yimika ilaa kan hortaagan amaba haysta af soomaaliga waxa ugu waaweyn inaga oo og in afka soomaaliga uu yahay af curdina marka la eego dhinaca geedigelinta iyo hirgelinta qoraalka oo ku siman muddo imika dhowr iyo afartan sanadooda wixii ka horreeyey afku ma qorayn oo wuxuu ahaa af la isugu tebiyo ereyga ama awoodda ereyga aan qorayne ummadda soomaalidu ay caanka ku tahay hadlaaga ah xilligii la qoray af soomaaligu isagoon hana qaadin oo si fiican u samaysan qaab dhismeedkiisii afeed iyo erey bixintiis iyo qoraalkiisii toolmoona iyo waxoo dhan ba ayaa waxaa burburay qarankii soomaalida ee afkaasi hagayey ama kobcinayey ama hagaajinayey afku waxa uu waayey inuu neefsado wixii ka dambeeyey burburka ballaadhan ee dadka soomaalida gebagabeynayey dhowr iyo soddonkii sanadood ee ugu dambeeyey afku haddii aanu shaqo gelin wuu curyaamayaa afku wuxuu ka baxay maamulkii sida uu maamulkii guud ee dadka soomaalida isku xidhayeyba u bahardaadsamay ayuu afkuna waxa uu uga baxay maamulkii lagu shaqaynayey ee uu ku neebsanayey ee uu wax ku noqonayey waxa uu afku ka baxay oo kale manhajkii waxbarashada ee uu ka helayey erey bixinta cilmiga ah sida sayniska oo kale juquraafiga oo kale taariikhda oo kale biologiga oo kale chemistriga oo kale fysigiska oo kale xisaabta oo kale iyo rugaha cilmiga ah ee afka kobciya waxaasoo dhan afku wuu waayo wuu ka baxay oo afaf kale ayaa halkiisii xilligan weliba cara edegeynta adduunyadu isku soo dhowaatay ee technologiga casriga ee xiimaya ee aan teelada laysu dhiganayn ayaa af soomaaligu waxa uu ka habsaamay ama ka maqan yahay meelihii korin lahaa ee wax ka dhigi lahaa hadday tahay dhinaca maamulka hadday tahay dhinaca warbaahinta hadday tahay dhinaca waxbarashada iyo manaahijta lagu dhigto dugsiyada carlada soomaalida iyo haddii ay noqoto dhinacii macad ama meel cilmi baadhiseed oo afka lagu horumariyo wixii eraya-ah ee dhimanaya lagu qaydiyo wixii erey ah ee cusub ee ku soo biiraya xadaaradda iyo tiknolojiyada erey bixin looga dhex raadiyo oo markaasi lagu soo saaro oo lagu tumaaliyo ama haddii aad fahamsa lagu erey bixin waxyaalahaasoo dhammi waxay af soomaaliga ku keeneen in uu noqdo af soo koobma ku soo urura inta caanaha iyo biyaha laga cabo waxaan ka badnayn boqol erey waaya haddii aad ee haddii aad aragto haddii aad eegto iminka afka soomaaliga waxaad arkaysaa in meelihii lagu korin jiray oo iminka meelaha nool ay ka mid tahay warbaahintu tanaynu ku wada hadlaynoo kale idaacadaha jaraa'idka ama tiifiyada ayaad ka dareemaysaa hoos u dhaca weyn ee af soomaaliga ku yimi marka dhalinyarada inamada iyo hablaha leh ee warbaahinta ka shaqeeya ay afkan cuskanayaan ay adeegsanayaan waayahay maxamed baashe aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay qodob qodob ayaanu u dul istaagaynaa haddaanu ku horeyno tan maamulka uu ka baxay afka maxaa beddelay afkii sideese ay ku dhacday in isbeddelkaasi uu u hanaqaado oo af kale uu meesha u galo afka soomaaligu waxa weeyaan afka rasmiga ah ee dadka soomaalidu ay ku hadlaan waxay ahayd in maamulka meelaha kala duwan ka jiro oo dhami af soomaaligu uu sidaa af rasmiya uga noqdo distoor ahaan meelaha qaarkood way odhanayaan afku afka shaqadu iyo maamulku waa af soomaali waa afka rasmigii waa af soomaali hase yeeshee xaqiiqda markaynu u gudubno afaf kale ayaa ayaa ayaa la cuskadaayo la adeegsadaa oo sida af ingiriisda oo kale iyo af carabiga oo kale labaduba waxay ku hayaan afka soomaaliga handadaad iyo dhibaato weyn bay ku hayaan afafka waa la bartaa qalaad oo lagama maarmo ummaduhu kama maarmaan si ay ummadaha kale ula xidhiidhaan iyo xadaaradahooda waa in afaf kala duwan la bartaa taa macnaheedu maaha in laga tago oo laga dhuyaalo oo laga haajiro afkii hooyada ee rasmiga ahaa oo waxaa la yidhaahdaa haddii la doonayo ummad in la dilo inta aan ummaddaa la dilin waxaa lagu horeeyaa afkeeda oo laga dilaa kolka afka laga dilo ummaddaasi way dhimatay baa la odhan karaa oo hidasidaheedu waa afka waxay isku afgarato iyo xabagta isku haysta iyo astaanta u gaarihi waa afka oo wixii kaleba in cidila ay wadaagto ayaa laga yaabaa sida diinta oo kale sida dhaqamada meelaha qaar oo kale sida midabka oo kale iyo waxyaalaha lamidka laakiin afku waa xabagta ummaddaa isku haysa ee hidasidaha u ah marka haddii maamulkii laga dhex saaro oo maamulkii lagaga shaqayn waayo afkaasi wuu hagaasayaa oo bilmatalan iminka dadka waxbartay haddaynu soo qaadanee soomaalida ah ee bawsada afafka qalaad intooda badani waxay ku hadlaan afka ingiriisida waaya maxamed waan u imaanaynaa waan u imaanaynaa adoo raalli ah dadka waxbartay iyo dadka afafka qalaad ku hadla waana u imaanaynaa dhegeystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a khaasatan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaana inoogu martay ah maxamed baashe xaaji xasan oo ah qoraal sare muddo afartameeye sana aana ku jiray warbaahinta soomaalida maxamed waxa uu qoray bugaag fara badan oo ay ka mid yihiin halka haleel oo uu ka qoray hadraawi waxaa kale oo uu qoray hal aan tabayey oo ka qoray xaaji aadan afkalooc guri waa haween iyo afka hooye waa hodan intaba waxa ay ku qoran yihiin afka hooyo ee af soomaaliga inta aanan dhegaystayaasha u gudbin maxamed waxaan jeclaan lahaa inaan u noqonno qodob aad horey carabka ugu dhufatay oo aad tidhi warbaahinta ayaa laga dareemayaa hoos u dhaca afka soomaaliga tusaaleyn naga sii arrintaasi meelaha berigii hore afka laga horumarin jiray waxaa ka mid ahayd warbaahinta xitaa intii aan afku aanu qoraalka gelin oo ereyo badan oo maanta lagu isticmaalo lagu adeegsado siyaasadda arrimaha bulshada ilbaxnimada iyo xadaaradda iyo ganacsiga intuba waxaa bixisay warbaahintaa bixisay inamadii iyo hablihii waagaa horey ka shaqayn jiray ayaa bixiyey oo ku soo kordhiyey sida dayax gacmeed cirbixiyeen diyaaradaha qumaatiga u kaca gantaalaha ridada dheer gantaalaha liishaanka dheer xoogsato casal raac waxyaabahaasoo dhami waxay ahaayeen waxyaabo ka yimi dhinaca warbaahinta maanta marka taa la barbar dhigo hore tan maanta waxaad arkaysaa sida af soomaaliga loo rifo ama ay u cunaan dhalinyarada hablihii iyo inamada balehee maanta ka shaqeeya warbaahinta tusaale ahaan inan ama inan baa warramayo wuxuu ku odhanaya oo anigu dhagahayo ku dhagaystay roob oo weyn oo maanta ku biya baxay magaalada beledweyne waxay ku odhanayaan wafdigii uu hogaaminayey madaxweynuhu oo cagta soo mariyey degaanada hebel iyo hebel wafdigii uu hogaaminayey ra-iisul wasaaruhu oo kusoo guriya noqday waddanka waxay ku odhanayaan oo kale oo aad oo aada ula yaabaysaa sida uu hebel ka dhawaajiyey waxyaalo badan oo noocaasa oo af soomaaliga markaad eegto aan sax ahayn ayaa halkii loo baahnaa in ay af soomaaliga wax ku kordhiyaan oo ereyo cusub keenaan ayaa waxaa dhacaysa in ereyadii hore u jiray laftooda ay gowlgowlaan oo rifaan oo markaasi bahdilaan waaya inta aanan aanan u gudbin dhegaystayaasha aan ku noqonno ereyadii hadda aad sheegtay saddex tusaalaad soo qaaday roob oo weyn oo kubi biixay ee magaalada beledweyne ra-iisul wasaaraha oo kusoo guryo noqday ee dalka iyo madaxweynaha oo cagta soo mariyey saddexdaasi maxaa ka qaldan si bal dhegaystayaasha ay kuula qabsadaan haddaynu soo qaadano roobka oo kale roobku ma biyo baxo cid kalaa biyo baxda roobku wuu da-aa Biyo dhigaa.
oo halkaa kuma habboona kelmadda biyo baxo ama shay baa biyo biyaa uumi baa ka baxa biyaha oo wax kale isku bedelaan laakiin roobku wuu da-aa wuu curtaa een, wuu hoglo hogleeyaa uu biyo dhigaa ama mahigaan buu wuu wuu biyo dhigaa ama caynkaasay saasaa loo dhigaa laakiin biyo baxa waxaa loo yaqaanaa xaalad kale af soomaaliga rasmiga ah sax ee qoraalka ah ee aqoonaysan wa wa jinsiga ayay la xidhiidhaa waa gartay Een, haddaynu soo qaadanno cagta marinta meesha cagta lasoo mariyaa waa col iyo cadaawid ciidamaa baxaya meel bay ku baxayaan cagtay soo marinayaan dad iyo duunyaba way soo gumaadayaan macnaheedu weeye ama way soo laynayaan ama way soo xidxidhayaan oo dhibaatay gaadhsiinayaan laakiin wafdi meel u baxaya cagta ma soo mariyo maal iyo mood baa Biyo loogama waa soo meel soo tegin maray. haddaynu soo qaadanno ta kale ee Guryo noqod.
ee- ee ahayd guryo noqoshada guryo noqoshadu waa sideedaba waa erey taban waxaa guryo noqda oo dalanbaabi noqda maqasha iyo xoolaha iyo qofka xoolo hunada ah maqasha oo kale guriga marka guri laga guuro ama xooluhu ee laga digay rogtay meel kale la digay xooluhu hallaabaan halkii ay yaqaaneen ama maqashu ay ku taqaanay een, halkay hooyadeed caanaha kaga heshay ku jaqdo markay ambatee lunto halkiibay garataayoo way gurya noqotaa waa qofka gartay xoolahunada hee loo diro xoolaha ee maalintii la foofa ee la baxa marka uu xoolaha meelkeeye ee xoolahunada loo yaqaanaana markuu dib gurigii ugu soo noqday oo uu baaldhe caanihii cabo ama wax kale guriga dhexdiisa ka sameeyo ayaa la yidhahdaa hebelowuu maanta wuu gurya noqday marka waxa weeye een, arrintaasi waa arrin taban oo gurya noqoshadu waa hungo waayahay soo hungowday waa cid meeshii ay ku socotay gaali kari weyday ama ka luntay maxamed baashe aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay dhegaystayaal waxaanu weli ku guda jirnaa barnaamijkeena wicitaanka dhegaystaha oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga v o a toddobaadkan waxaanu uga hadlaynaa caqabadaha hortaagan afka soomaaliga haddii eebaha awoodda la yidhaahdo xalka caqabadahaasi toddobaadka dambe ayaanu kusoo qaadan doonaa aan u gacan haadiyo dhegaystaha koowaad dhegaysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhawow barnaamijka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين محمد باشا حاتي حسن een, qoraaga weyn ee afka soomaaliga ah afka soomaaliga qora aan idhaahay aniga laftaydu iyo iga gowlgowlmine oo ah dadka af soomaaliga wax kusoo kordhiyey qoray horumariyey suugaantiisa iyo erey tixidiisa iyo tiraabtiisaba isla markaana ah ceel gundheer oo aan anigu kasoo dhaansado markaan doonayo inaan af soomaaliga soo dhaansado ama markaan doonayo af soomaaliga in aan een, wax ka kororsado aad iyo aad baan u salaamayaa aad iyo aad baan u salaamayaa waanu ku mahadsan yahay sidaa uu af soomaaliga iyo hadeelaba ku uroo yahay hawshiisa dadaalka dheer u geliyey sidoo kale jaamac oo adiga iyo v o a iyo saaxiibadaana waan salaamayaa waxaan doonayaa anigu laba saddex su-aalood ina weydiiyo su-aalaha intaana weydiin anigu waxaan doonaya inaan aragti ka dhiibto af soomaaliga burburkiisa af soomaaliga burburkiisa aniga waxay la tahay marka ugu horreysa af soomaaligu intii uu magaalo soo galay ee magaalo kusoo xerooday ee dadkii af soomaaliga ku hadli jiray ee ku heesi jiray ee ku geeraari jiray ee ku gebyi jiray ee caruurta ugu heesi jiray ee haamaha ugu heesi jiray ee geela ugu heesi jiray ee ariga ugu heesi jiray ay maaragtay hawshaas laga soo guuray xaggii magaalada loo batay ayuu af soomaaligu marba marka ka dambeysa uu sii yeeraanayay intii tiknolojiyadan casrigiihii soo baxdayna wuu ka sii daray oo maaragtay afkii tiknolojiyadani ku qornaa ayaa afkeenii maaragtay hoos usii dhigay sababtoo ah dee tiknolojiyada iyo internetka kuma qorna af soomaali kuma qorna ee waxa weeye waa af aynaan lahayn unba maaragtay aynu ama cilmi baaris ku samaynaa ama wax ku akrinaa ama Waaya.
waxa uu inoo soo gudbinaya ay ku qoran yihiin caliyow su-aalaha u gudub Eh, markaan adoo raalli aya su-aalahaygu waxa weeye maxamed baashe xaji xasan oo suugaantan dambe iyo abwaankan dambe iyo fanaankan dambe ee waxa ay sabtirinayaan anigu marmarka qaarkood is idhaaho iyaga laftoodaba soomaaliga cadow u ah saameyn intee la-eg buu ku leeyahay burburka af soomaaliga su-aasheeda labaadna waxa weeye social media oo iminka aad soomaalida u isticmaashaa sidee een, saameyn ma saameyn toban buu ku leeyahay af soomaaliga mise ta- saameyn togan waayahay labadaas su-aal baan ku daynaynaa aad ayaad cali u mahadsan tahay Eh, maxamed baashe soo dhawow Een, cali aad buu u mahadsan yahay dhinac waan kala qabaa tan marka noloshu isbedeshay laga yimi miyige magaalo loo soo batay inay saameyn af soomaaliga ku yeelatay laakiin taa waxaa diidaya rugihii aqoonta iyo cilmiga soomaalida oo magaalo ahaa in markii afka la qoray afkii ay horu mariyeen oo inta erey ee cusub ee maamul leh saraakiil darajooyinka ciidamada leh aqoonta leh le warbaahinta ee soo korodhay markii af soomaaliga la qoray ee magaalo ka soo korodhay waynu ogno haddaynu caawa tirino ka bixi mayno haddii aan cali oo aada u mahadsan aan xasuus aan aan isla su-aalihiisa ka jawaab oo ah fanaanka cusub ama abwaanka cusub intee in leeg bay baab dib u dhaca af soomaaliga ku leeyihiin horta iyaguna waxay ka mid yihiin dee bulshadan burburtay bay ka mid yihiin wax cirka soo dhac maaha oo af soomaaliga iyo rugihiisii ayunbay dadka sida looga hayaamay bay iyaba uga hayaameen oo mushkilada dadka iyo bulshada ay la qabaan sida qoladii wafaafinta oo kalea sheegayay weeye oo waa suurtagal maanta in la arko nin wax tirinaya oo hees samaynaya oo aan cidiba fahmayn heestiisa waxa uu jeedo iyo midhaha iyo humaageynta ku jirta weli laakiin kaalintaa abwaanku way nooshahay oo abwaaniin badan oo dacyar ayaa af soomaaliga runtii awoodeeya oo wax badan kusoo kordhiya oo gabayadii sameeya dhinaca waxaa la odhan karaa waxbaa ka badbaaday dhinaca social mediahu waa midi laba af leh oo dhinacna af soomaaliga way ka tarmisay oo wata maanta intaasoo milyan oo soomaali ah ayaa qoraalku tayo kastaba ha lahaadee intay wax qoraan ku wada xidhiidha oo anigu mararka qaarkood waxaan is idhaahdaa xilligii uu dhacay burburkii weynaaye soomaalidu haddii aan la helin social mediahan iyo technolojiyada af soomaaligu wuu sii hagaasi lahaa oo dhinac way ka soo nooleeyeenoo intaasoo milyan oo qof oo dhalinyaro u badan oo qaarkood isku dayayaan inay af soomaaliga bartaan ayaa adeegsadaa maxay ahayd social mediahii aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay maxamed baashe iyo weliba dhegeystihii cali kabadhe ee dalka ingiriiska naga soo wacay dhegeystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha aan u gacan haadiya dhegeyste kale dhegeysta adiga oo magacaago saddexan iyo meeshaad joogto ku bilaabaya kusoo dhawoa barnaamijka bismi illahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdullaahi maxamed cabdullaahi jante jooga magaalada hargeysa waxaan aada u salaamaya maxamed baashe iyo v o a iyo dhammaan dhegeystayaasha kale ee doodan ama barnaamijka qayb qaybta ka ah horta anigu aragti ahaan soomaaligu horta waa soomaaligu waa laban u qaybin lahaa mid jiray oo soo jiray oo ah in la in la tayeeyo oo la ilaaliyo oo la isticmaalo oo aan meesha aanu ka bixin iyo soomaali ah inuu soo kordho sida eri bixintii maxamed baashi ka hadleeyaa intaan la gaanin eri bixinta waxaan qabaa in eri ereyadii jiray oo kale ay aada u daciifay weliba ereya ayna macquul ahayn inay daciifaan inay daciifayaan tusaale la soo qaadanaya waxaa la xasuustaa madaxweyne la kulmay madaxweyne kale ayaa weriyey waxa yidhi madaxweynaha la kulmay dhigiisa dalhebel ninkii wuxuu qaadan waayey kelmadda dhigiisa oo uga jeeday kelmadda isticmaalkeyga inay ku habboon tahay wiil iyo gabadh isku dhiga ama isku isku mid ah oo dee alasha isgeliya ayaa loo isticmaalaa laakiin sidii madaxweyne madaxweyne kale dhigiisa ugu noqon karaa horta af soomaaliga halkaasu maraya daciif ahaan dhinaca kale marka laga eego horta kor usookac wuu jiraayo ereyo fara badan oo dee si wanaagsan loosoo habeeyey oo way jiraan oo dee weli sii nool laakiin daciifnimo way jirta laakiin su-aashaan qaba waxa weeyaan maxamed baashe qalinka wuxuu qaatay ilaalinta iyo in wax ka qoro af soomaaliga hogaanin kalena waa la qoraayo kalena way jiraan laakiin ma muuqato doorkii ah bal in nidaamka dawliga ah afku wuxuu u baahan yahay in sida xuduudaha loo ilaaliyo isagaan loo ilaaliyo haddii xuduudaha iyo ciidamada iyo waxa lagu bixiyo difaac adag afka laftiisa taa yaa u baahan baan qaba anigu hogaanintu maxay ku dhiiran waayeen in bal inta ay maalintii ay haddii saddex dukaan oo kale adama saddex meheradoo kale intay galaan ay ku waaniyaan bal waxaan boorka ugu qoray kelaad inay noqdo af soomaali waya afarta meheradoo kale kuxigaayo way way wayan way dareemi lahaayeen kadibna dee halkaa waxaa odhan lahaa waa sida inay qorshaha ugu jirto mawdi waad mahadsan tahay maxamed baashe kusoo dhawow waxaan filayaa tusaale la taaban karana wuu soo qaaday oo caqabadahii afka soomaaliga ka mid ah in dukaamada magacyadooda lagu qorto iyo ganacsiga oo dhan af shisheeye dhegeystayaashana waxaan jeclahay inaan xusuusiyo waxaanu ka hadlaynaa caqabadaha cabdilaahi wuu mahadsan yahay runtii waxay isugu imanaysaa adeegsi la-aanta afka ama boorka wax kale ha lagu qorto ama warqadda wax kale ha lagu qorto ama xafiisyada wax kale ha lagu maamulo ee afka haddii aan la adeegsan wuu joogsanayaa hawaduu ka baxayaa oo dhas baa fuuraya sida aynu ub uga uga soo taariikh qaadanay adduunka tusaale ahaan afka hibrooga qarnigii sagaal iyo tobnaad muu lahayn in la isku cabiro la yidhaahdo milix raacisi ama waan ku jeclahay ama waxaa ii tiigso wuxuu ku abaaday oo ku halay oo qura synagoga halka ay yuhuuddu ku caabudo diintooda markii la yagleelay waddanka israa'iil kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo afartankii ayaa dib boolka looga jafay afka hibrowga oo yuhuuddii caalamka ka kala timi ee isugu timi waddanka israa'iile la yagleelay ay afkii markaa luxudka iyo iilka ka soo kiciyeen sababta uu af u noqday maanta adduunka u jira oo jaamacadaha qaar lagu dhigtaana wax kale maahee afkii waa laga adeejiyey waxbaa lagu qabsaday wuu geedi galay markaasuu dib u soo noolaaday wuu dhintaa afku haddii la adeegsan waayo waata markaa taa boolarkaa ka mid a runtii dad wax ku qoraa af soomaaliga waa jiraan oo tayalihi Waayahay, oo Maxamed- ninkii toddobaadkii hore la wareysanayay cabdalle mansuur oo kalaa ka mid a iyo boqolaal kale waa tahay maxamed baashe xaaji xasan aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay waxaad eh, hadaayay carabowday oo aan kaa dhex galay dadka soomaalida ah ee maadiga bartaa ee aqoon-yahanada ah inay luqado kale isticmaalaan sida afka ingiriiska oo kale bal arrintaa eh, inoo dhammaystir Een, horta inay een, adeegsadaan afafka kale een, waa arrin wacan oo ay bartaan Een, si ay xadaaradaha kale iyo ilbaxnimooyinka kale wax uga soo amaahan karaan ama wax uga soo qaadan karaan waxna teena uga gudbin karaan in afafka qalaad la bartaa waa biyaa kama dhibcaan waa erey waa wax wanaagsan laakiin een, taa macnaheedu inay noqoto maaha in laga salguuro af soomaaligii oo ninka wax bartay ee aqoon-yahanka ah ee soomaaliga ahi uu awood u yeelan waayo inuu afkiisii isku iska dhex cabiro oo wax ku qoro oo horu mariyo inuu taa ka gaabsado oo laga waayaba ayaan darro ah En tusaale ahaan en dad waxbartay en aqoontoodu heer kastaba ha gaadhee oo afafkaa qalaadi ay ka ka hor joogsadaan inay ummadooda xitaa la hadlaan baad arkaysaa oo markaad meelaha ku aragto waxaad arkaysaa nin nin waxbartay oo professora ama shahaado sare haysta oo markuu laba erey oo af soomaaliya yidhaahdo ku daraya laba erey oo ingiriisi ah oo hadduu doono laba hadlaya dadaan ingiriisidaba aqoonin islaamo iyo odayaal iyo a- afkaba aqoonin oo ku odhanaya tusaale ahaan een, projectigii aanu abalay garaynay aimiskiisa iyo objectiveskiisa easy ahaa therefore buu ku odhanayaa implementationkiisii easy buu noo noqday ninkaasi ma af soomaali buu ku hadlay mise af ingiriisi buu ku hadlay af ingiriisi buu u badnaa
waa aqoon-yahan bulsho dhan buu la hadlayaa oon afkanba xidhiir la lahayn Een, marka garaynta iyo waxyaabaha noocaasi iyo inuu markuu laba erayo af soomaaliya yidhahdaba erey ingiriisiya ku daro ama uu yidhahdo maxaa af soomaaliga taa lagu yidhaahdaa uu dadkii weydiiye uu wuxuu sheegayey anigu anigu waxaan u arkaa badownimu waaya haddii taa aan wax kaa waxbaxniyo waxbaa laga weydiiyo daydayaya laakiin badownibaa meesha ka muuqata haddii aan taa wax kaa Eh, weydiiyo runtii maxamed aad- baashe eh, waxaad ku soo nalaatay dhowr waddan oo kala duwan oo qurbaha yurubba ha u badnaadeen dad badan oo soomaali ah oo waddamadaa ku noolaa waad isbarateen kuwo kale oo ayaguna caalamka sidaadoo kale aad uga soo noqotay oo aad hargeysa maanta ugu nooshahay ayaa ku nool marka aad arrintaa kala hadashid aqoon-yahanada iyo dadka luqadaha kala bartay oo aan aqoon-yahanada ahayne luqadihii isticmaalayo ma garawsadaan qaladkan mana isku dayaan inay isku baraarujiyaan oo wax ka qabtaan Een, run ahaantii mushkilad weyn baa jirta oo aan aad loogu baraarugsanayn sababaha af soomaaliga looga cararayaa inta badan wax kale ma aha ee wuxuu noqday ama afka qalaad loogu irkanayaa waa wax- dhuunigii baa galay dhuunigii af soomaaligii maadaama aan lagu- lagu lagu shaqaysanayn waxay noqotay qofku inuu xoogga saaro luqad qalaad inuu barto si uu ugu xoogsado dhinacaasuun baa laga laga eegaa inta badan luqadaha qalaado inuu qofku eh, kula soo baxo quutal daruurigiisa Een, laakiin inta badan in af soomaaligu asad yahay inuu yahay wax weyn oo muhiima dadka waxbartay uma arkaan inta badan Een, waanay garwaaqsadaan dee marka lala hadlo ee la doodo ee laystusee la yidhaahdo een, afkan aadan lahayn ee qalaadba waad baratay maxaa kaa hor jooga kaagi Een, runtii in badan oo kamid way dareentaa mahadsanid Een, dhegeyste kale xubnaanta ama khaladka dhegeyste kale ayaan u baaqayaa dhegeyste adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhawow barnaamijka waa mahadsantahay barnaamijka waan ku dhowahay magacaygu waa maxamed farxaan aadan jooga magaalada muqdisho runtii af soomaaliga waxaan oran karaa wuu ago- wuu agoonsamoowey sabab badan oo jira awgood maxaa yeelay bulshada ama ummadda soomaaliyeed luuqadii way gabaabsi ayay kusii tahay sababtoo ah anaga haddaan dhalinyaro nahay ama bulshada soomaaliyed dhan luuqadii waxay usii guuraysaa waxaana imaanaya luuqada ajanibi ah sida hadda luuqada ingiriiska oo kale iyo luuqada carabiga maxaa yeelay hadda luuqada ingiriiska oo kale haddaad fiirtid hadda anaga xamar aan ku noolahay jaamacadda ayaa dhigtaa arday baan ahay waxaan dareemaa mar walba ama macalin ha soo galo ama ardaad aragtid inaad magaalada shaqa u doonatid waxaa lagugu xirayaa luuqada ingiriiska jiilka soo korayo anaga oo kale ah ama kuwa naga dambeeya waxay dhexlayaan luuqada ajanabi ah waayo anagiibaa dawladda ushaqaynayay dhammaan hay-adihii wixii dhan waxaa lagu xiray luuqada ingiriiska marka waxaan rabay inaan weydiiyo maxamed baasha maadaama waajib naga saaran yahay inaan dhammaantan wada ilaalino luuqadeena hooyo ee soomaaliya baad guurayso wadan nama jirayo hadduu wadan uun luuqadiisa oon jirin hadda aragtid inaad xafiis dawladeed aad shaqa u doonatid waxaa lagu xiriyaa luuqadii ardaygii environmentigii ama wax uu saameynayaa deegaankii ugu dhaqnaa marka maxamed baasha waxaa weydiiyaa maxay tahay sababta manhajka loo dhigay dhalinyarada soo koraysa loogu dari laayahay luuqada soomaaliga ama soomaaliga loogu dari laayahay midda kale aan raacsanaya waxay tahay waxaa soo badanaya idaacado waxaa jira dhalinyaro ka shaqaynaysa idaacadahaas oo maxay tahay luuqadiisana u adeegsanaya tusaalahaas wuxuu sheegay maxamed baashi inay jiraan niman siyaasiyiin ama madaxa marka waxay u tagayaan laga yaabaa dad oo reer miyi ah dadkaas reer miyiga ma yaqaanaan luuqada ingiriiska af soomaaliga yaqaanaan ma uu qabdeenaya sida maxamed baashi sheegay hal erey maku dhaao afar erey af shan iriyo oo ingiriish ayuu ku daraya marka dadkii marka ma fahmayaan wuxuu sheegayo waaya waxaan rabaa waad mahadsan tahay intaas eh, ayaanu ku daynaynaa eh, soo jeedintaada maxamed baashe ayaan u daynaynaa inuu su-aashaadii ka jawaabo maxamed kusoo dhawow
waayahay maxamed faarax inkastoo codkiisu googo-ayay haddana nuxurka waan fahmay tan dadka madaxda ahee ama aqoon-yahankee afka soomaaliga ku barxaya afka qalaad iyaga waynu ka soo hadalnay laakiin manhajka maxaa loogu dari waayey af soomaali waa su-aalo aada u salballaaran marka hore waxaa isweydiin la manhajku waa ayo manhajkan iskuullada maamulada soomaalida laga dhigaa ma yahay mid xer u dhalada oo maskax dad soomaaliya ka timi ma yahay mise waa manhaj ka yimi meelo kale aniga inta aan ka xoghayo ee aan ogahay manaahijta laga dhigaa waddanka ama maamulada kala duwan ee dhulkii soomaaliya loo yaqaanay ka kala dilaacay laga dhigaa waa manhajiyo aan midaysnayn waa manhajiyo aan ka iman intooda badani maskax soomaali ay leedahay waa manaahij ka yimi waddamo iyo ururo kale oo muraado iyo qaradyo gaara oo ay iyagu leeyihiin kale manhajiyada oo ama jimciyadda qaramada midoobay ha noqoto laanta u qaabilsan ama ururka u qaabilsan waxbarashada iyo dhaqanka ama ha noqoto wadamo kale oo dana gaara kale dhulalka soomaalida sida matalan wadamada carbeed oo kale oo iminka hargeyso oo kalena anigu ku noolahay waxaad arkaysaa manhaj suudaniya mid sacuudiya mid muxuu ahaa haddii eebaha iidmayo masriya mid maraykana mid ingiriisa mid berrina waxaa soo socda qaar kale marka waxaasoo dhami hor ilaahay iyo habeen aakhiro kumay imane dano iyo muraado gaara bay ka leeyihiin oo inanka maanta dugsi hargeyso ka mid a wax ku bartaa webiyada iyo buuraha ku yaala waddanka suudaan wuu wada yaqaanaa oo af carabiguu ku yaqaanaa haddiise la weydiiyo buuraha hargeysa ku ogogale inaanu garan baa laga yaabaa marka mushkiladda weyni waxa weeye waxaa wax baahidu waa manhaj wadaniya ayaa maqan oo aan meel laba ka jirin manhaj wadaniyana waxaa ugu dambeeyey kii dowladdii dhacday ee maxamed siyaad baxe ugu dambayntii waxaanu soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeenna eh, waxaan jeclahay caqabadihii dhowrkaba ahaa oo aad ka soo sheekaysay oo tusaalooyinkana aad ku dartay way eh, badan yihiin dadka caqabadaha maqlaya oo qaybna ka ah maxaad kula talin lahayd inay ugu hiiliyaan afkooda hooyo hiilka afka hooyo ee ugu weyni waxa weeyaan horta in dhaxanta iyo qabowga laga qaado oo la diiriyo sida lagu diirinayaana waxa weeyaan in la barto oo la adeegsado oo nolosha lagu lala salgeliyo wax kastoo la qabanayo ayaa ugu muhiimsan qofba awoodda uu u leeyahay inuu baadho oo cilmi baadho oo uur baadho oo dib u raaco oo afkan iyo ereyadan dhimanaya iyo suugaantii kaydin jirtay afkan ee kala duwanaaya cali ku bilaabay cali kabale ninkii london ka soo hadlayay ee heesta lahaa maqasha heesta caruurta ee lahaa hees hawleedyada kala duwan ee hararka lagu bankiyo ama ama ama aloolka tibta iyo mooyaha haanta lagu lulo xoolaha loogu heeso marka la waraabinayo ama la foofinayo ama lasoo caraabinayo iyo waxyaalaha lamida kaftankii iyo halxidhaalayaashii iyo afgubaasigii bulshada dhexdeeda ka hanaqaadi jiray ee lagu sheekaysan jiray golayaasha maadi iyo miida dhaqanka soomaalida in dib loogu noqdo boolka laga hufo oo aan laga faanin hugaaga afku waa hu waa hu qofka astura oo xumaantiisa qariya islamarkaana ka ilaaliya wixii halis dibadda kaga imanaya marka afkaas in hiilkiisu wuxuu hoosta ka xaqiiqayaa in marka hore la daryeelo sida ilmaha yar ee dhasha loo daryeelo ee kolba kaalinta uu markaa joogo lagu saleeyo daryeelkiisa afku kama dhaco oo waa la mid oo wuxuu u baahan yahay in la koriyo la kobciyo la cuntaysiiyo la waraabiyo la darandaliyo la daadaheeyo oo kolba halka uu ku sugan yahay iyo halka markaa loo baahan yahay in la gaadhsiiyo la gaadhsiiyo oo aan markaa laga seexan oo aan laga dooran afaf kale oo laga yaabo in waxa weyne loo baranayaa uu yahay ku shaqayso iyo hunguri ku salaysan xilli gaaban warbaahinta ayaa ugu muhiimsan dadka waxbartay ayaa ayaa iyana muhiima dadka kale maxay haytay qubanaha ah ee soomaaliduna ninka ganacsadaha oo kale wuu qari karaa meheradiisa boolka qalaad uu ku qorayo ama af carabiga ama af ingiriisiga ah inuu erey toolmoon oo af soomaaliya u doonto ayaa ayaa u fudud oo dadka wax ka gadanaya ama ka iibsanayaana ay soo jiidasho uu kaga helayaa afkiisiina markaa uu ku kobcinaya waa inta ugu yar aad iyo aad ayaad mar kale maxamed baasho u mahadsan tahay wakhtigaaga iyo barnaamijka aad nagala qayb gashay iyo weliba doorka aad ku leedahay iyo wakhtiga iyo tamarta aad gelisay inaad afka soomaaliga waxna ku qorto waxna ka diyaariso mar kale waa kaaga mahad celinaynaa aad baad u mahadsan tahay jaamac buule jaamac iyo inta kale nagala qayb qaadatay barnaamijka dhegeystayaal barnaamijkii wicitaanka dhegeystayaal barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waa naga intaa haddii eebaha awoodda la idmana toddobaadka dambe waxaanu kaga hadlaynaa xalka caqabadaha hortaagan afka soomaaliga haddii aad su'aalo qabtid horay ayaad u soo dirsan kartaa imailku waa somali at v o a news dot com ereyga soomaaliguna waa shaqalgaab